الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل aadaakani baabulxamli bal xamligii ama qaaditaankii biujratin ujro wax lagu qaadayo ruuxiiba dee marka aanu wax kala haysan ayuu xamaal tegayaa oo dhabarka wax ku qaadaya ujradaas oo yatasadaqu biha uu sadaqaysanayo iyo taa bal wixii kuba yimi weeyo ruuxu hadduu wax kalau sadaqaysan waayo si uu dadka mutasadiqiinta uga mid noqdo inuu la yimaadaba aduu wax kasbado xataa wuxuu dushiisa kuba qaaday haba noqoto waana waxyaalo dee saxaabadii kaba dhacay iyo wanahyi nahyigii ashadiida adkaa ee la iskaba nahiyayey can tanqiisi lmutasadiqi ruuxii sadaqaysanaya sadaqa la baxaya biqaliilin wax yar sadaqaysanayay in la xaqiro la yaraysto oo label matalan ama waxaan uu bixinayo la quursado taa nahintii la isu diiday xadaثanي yaحyى بن maعin qaala xadaثana غundar qaala xadaثana شhucbat xa وxadaثanihi bشhr بن khاld wlfd lah qala akbarana mحamed yaعnي بn jaعfar عan شhucbata عan sulaymana عan abi wail عan abi mascuud qala anahu qaal bal xadiidku kolley waa inoo soo socdaa xagga ruwaaddiisuna dee waa ruwaaddan waxoogaayo sanadku waaba iska adigu ilaa toddoba yabaabu markaa gees ka gaadhaya walow dee laba sanadna ay haddana inta ay kaba badnaanayaan marka labada dariiqan kala tirino laakiin caawa waxa inoogu bilaabmuu ku bilaabmay ama xadiidka warinaya sheekha muslim ee koobaad uu yahay yaxya bnu maciin intii aynu muqadimada meel mooye intaynu kitaabka kusoo jirnayna imaam ahliljarxi watacdiil weeye laakiin dikri kumuu lahayd muqadimadii baan meel kusoo maray iyadoo uu markaas waasido kaga warinayo muslim waa muqadimada dhexdeedii halkaasna may ahayn mubaashir iyo si toosa may ahayne shaksibaa u dhaxeeyey bal yaxya bnu maciin walow imaamu ahlijarxi watacdiil iyo haddana axaadiistiisa kutubta ku suganisa mansilada uu leeyahay maqaamka uu leeyahay iyo riwaayaadkiisu isma laha walow ay badan yihiin riwaayaadkiisa cilm dee ragga ruwaada iyo ka hadalkooda iyo jaanibkaa ku tacalluqsan iyo ayaad u badan yihin dee kutub madbuuca ay jirto su-aalihii la weydiinayeyba ah taasba ah ay jirto laakiin haddana axaadiisa bal kitaabkan muslimen hayno muqadimada markan kitaabka gaar ugaba dhigno dee xadiiskan imakaan hayno iyo xadiis nikaax ku jira iyo xadiis nikaaxa kasoo horeyn doona beece isaguna beec kuba jira saddexda xadiis buu kitaabkeenan kuba leeyahay laakiin sida kale de waaba malaa wax la sheego oo isagii la yidhaaho waxaaba kuba filan imaam axmed oo laga dee mansilada uu leeyahay aan ognahay iyo maqaamka uu cilmi xadiis iyo cilmiba ka joogo hayaaba waxaa laga soo naqliyaa inuu yihi xadiid kasta oo yaxya bnu maciin aanu garanahayni falaysa bixadiisin xadiidka aan yaxya ibnu maciin agtiisa ku sugnayn aanu garanayn mid sugan maaha ama xadiis maaha adugu waa imaamu ahlijarxi watacdiil laba boqol iyo saddexiyo soddonkii hijiradu dhintay ee laakiin taxdiidkiisa cilmigan kale uu sheegayo mooye xadiis aqrintiisa ayaa aan saa u badnayn oo taas baa keentay riwaayaadkiisu inay yaraadaan markaan eegno kollay kutubta lixdaa waa ku wada sugan yahaye bukhaari iyo muslim iyo abu da-uud toos bay wax uga qaateen oo iyagoon wax ka de waasida la-aan kaga warinayana waa ku sugan yihin iyaday waa sida udhaxaysana sidaa muslimba muqadimada aan kusoo maray saddexa kitaabba ay kuba sugantay laakiin qolooyinka kale dee nasaa-i iyo ibnu maaja iyo tirmidi iyagu waasidun bay wax kaga wariyaane si mubaashira ama waasida la-aan wax kagama wariyaan bal waa adigu imaamu ahlijarxi watacdiil waana nin mawaalidii kaba mid ah oo alqadafani iyo almuriyi waa mawlaahum ee maha reer qadafan inuuba dhashay ama reerkaa kaba dhashay arrinkuna adigu bal waxa weeye waa ninkaa mansilada lahaa yaxya ibnu maciin ee cilm arijaal ama cilm اjarxi watacdiil daa'imadii iyo imaamkoodii ahaaba taas baa muslim inta kale waxaan dee sulaymankana waa sulayman ibnu mihran oo waa acmash ee dee kollay ina umuuraha u yar baraarugtaan baa mudan acmashin badan malaa dee waa garanaysaa dee magaciisu markuu meelaha yimaado oo kale abuwaailna waa shaqiiq oo isna in badan aan soo aragnay kunyadiisan iyo magaciisaba wuxuu yihi saxaabiga صaxaabiga abu mascuud اlbadri cuqbat bnu camrin qaala umirnaa waxaa nala faray bisadaqati sadaqo ayaa nala faray ayuu yihi oo dee ilaahay baa amrayba inay sadaqo la baxaan amray san baa lafdiga muslim yahay xadiidka bukhaarina waa la wadaagsaday lafdiga bukhaari wuxuu ahaaba lama nazalat aayatu sadaqati kunaa nuxaamilu oo aayaddii sadaqadu markay soo degtay waxaanu isku kalifaynay markaanu wax kala weyno oonu sadaqo ula baxno sidaan amarkaa dadka gudanaya ee ehelkiisa kamida u noqono inaan wax qaadno oo dahriga yaga iyo dhabarka yaga ama aan dee xamaalin noqono dhabarka wax ku qaadno sida laftiga inoo dambeeba ayaba yahay bal aayaddaa sadaqadana kollay xadiidku dee isagoo saasunbuu kuba yimi xaafid ibn xajar baa fatxulbaari wuxuu kaba cabiraa waxaa la arkaa inuu ishaarayo waa siuu ka cabire kaanahu buu kaba cabire ilaahay qowlkiisii uhi khud min amwaalihim sadaqata tudahiruhum wa tusakiihim biha inuu aayaddaas ujeedo waayo waa aayad la isku farayo sadaqo in la qaado oo amwaashoodii lagaba qaado saaxibu cumdati lqaari ama cayni isagu uu jasmiyaaba wuxuu kaba dhigaa aayaddan soo degtuu sheegayo saxaabigani uu ishaaraya inay tahay aayadda khud min amwaalihim ee suuratu tawba kuba sugan calaa kulli xaalin markii ilaahay faray qur-aanka uu kuba faray sadaqo in lala baxo ayuu qaala wuxuu yihi saxaabigani kunaa nuxaamilo lafdiga bukhaari haddaan eegno kunaadu jawaabtii lamaadaasay noqono lama nazalat aayatu sadaqati kunaa nuxaamilu oo jawaabtii lamaada ayay dee kunaada noqonaysaa lakiin halkan umira bisadaqati marka qaala wuxuu yihi abu mascuud haddaba markii sadaqadaana la faray siaan aan sadaqo ula nimaadnon kunaa waxaana nuxaamilu nuxaamili maka halkan dee walow faacala ay inta badan ama wasankani wax laba dhinac ka yimaado uu yahay oo imaka dee xaamala yuxaamil oo kale si wax dee laba jaanib kaba imanaya waxba imaka laba jaanib looma jeedo dee san saafaraba imaka iyaday faacalo baabkee tahay macnuhu maaha mufaacalo uu safray un weeye taasun bay noqonaysaa wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum taas oo kaleba dee macnaa asricu un baaba macnaheedu ahaa u degdega uno asalkii ficilkun baa loo jeedaa maaha baabkeedii kuma sugnaa marka tanna waa taasoo macnuu kunaa naxmilu un weeye walow maadadu ay keenayso dee si wax takalluf uu jiro sida halkan taxaamulo oo kale baabkeed dee ay isku kalifayeen waa runa way isku kalifayeen oo dee si ay sadaqadan u helaan ayaa sadaqadan aada waxaa sadaqaysataan hayasheen bay iyagu tad isku xambaarayeen o isku kalifayeen oo markay wax kala waayaan bay dee dhabarkooda wax ku qaadayeen qaala wuxuu yidhi taasaaban laba imanaynay fatasadaqa abu caqiilin waa nin saxaabi o abu caqiil la yidhaaho kollay barhkood baa yidhi xabxaab baa la odhanayay kuwa magac kaley sheegeene bal kunyadiisaan haynaaye nin saxaabi oo abu caqiil la odhanayay ayaa wuxuu sadaqaystay binisfi saacin waa wuxuu helayba oo intan buu soo helay wixii yaraa uu soo helu ehelkiisii iyo ama qoyskii iyo sadaqadan u qaybiyo badhna reerkii buu siiyey si ay u cunaan badhna waa ka sadaqaystay waa waxa la arko inuu habeenkii oo dhan dee markaa beer waraabinayo isagoo ujro kaba qaatay intaa qaala wuxuu yidhi abu mascuud baa odhanaya wa jaa waa la yimi insaanu waa shaksi kale cabdiraxmaan ibnu cof mumkin adigu waayo riwaayadka qaar bay ku yimaadeen cid kalena tacyinkood waa yimi adigu waa axad aلصaxaaba ayaa bishayin shay la yimi ahara minhu ka badan intaa nisfa saac riwaayadda bukhaarina waxay ahayd ba bishayin kasiirin wax badan waa wax fara badan ayuu ruuxani laba yimi oo la arkay daraahim iyo inay ahaydba faqaala lmunaafiquuna munaafiqiintii baa waxay yidhaaheen labadii midna kama badbaadin waa munaafiqiintii in allaha markaa waxa weeye dee mucatib ibnu qushayr iyo ina nabtal iyo baqolooyin bay kasoo magacaabaan barhkood in allaha ilaahay laganiyun hani ayuu ka yahay can sadaqati hada nisfa saac waa saac barhkii waxaan wax ilaahay ka dhigayaa ma jirto ilaahay waa ka kaaftoo yahay waa kii waxaa yeelaya juhdigiisa la arkay inuu soo xamaashay laba yimi ayay yidhaaheen marka kii kalena maxay yidhahen wamaa facala muus falin oo haadaa kani alakharu haadaadii bay bedel ka tahay ama ismishaari waa kan kalena waxaan ma samayn oo xoolaha intan leeg umuu bixin ilaa riyaad istasus mooyahay kana waxaan wuxuu u bixiyaa waxa badan waa inuu ilaahay ha lagu arko iyo ha lagu maqlo kana de ilaahay muxuu waxaan kaba dhigi waxaan ilaahay waa ka kaaftoo yahay فنزلت waxaa soo degtay الذينa يلمزونa المتضوعينa من المؤمiنينa في الصدقات والذينa لا يجدونa إلا جهدهم فيسخرونa منهم سخر الله منهم الذينa kuwa يلمزونa ceebaynaya المتطوعينa aslku المتaطوعينa buu ahaa kolay de waa قراءة الجمهور markaasaa ta'dii baa da'dii lagu idqaamayo saasay shadadani uba timi waa kuwan iyagu ku tadawucaya mutadawiciinta ee min almu'miniina mu'miniinta kaba mida fi sadaqaati sadaqaadka oo dee tadawucan bay sadaqaadkii ula imanayaan taas kuba ceebaynaya waladiina almudawiciina bay ku cadfanto waladiina kuwii ceebaynaya iyadna yalmizuna aladiina laa yajiduuna aan helahayn ilaa juudan wixii daaqadooda iyo karaankooda un mooye ruuxii wuxuu la yimi intii dee ka go-aysayba waa ruuxa maanta o dhan dhici karta inuu xamaalba ahaa ama uu waxa weeyaan dee kol kol baa dadkaa beeraalaa loo tegayo la odhanayay anaa dee k biyaha beertii ku waraabin oo la arko dawliskii ama dalwiga uu soo saara baa dhici karta kol kol ujiradu inay xaba timira noqonaysay xaba timira e maxaad umalay saac intuu gaadhsiinayo kale cali bnu abi aalib aba taasi qabsataa la idhaha markaa saac intuu gaadhsiinayo kale waa intaasoo dawlis ama wadaad dalwi markuu soo saaro ayaa la arkaa saaci soo ururaya markii dalwigiiba muqaabilkii haddaba dadkaa eeg waxaasay la yimaadeen juhdiga intaa waa daaqadii aljuhd iyo karaankoodii markaasay sadaqaysteenna iyagoo ibtiqaa limardaati illaahi kuwa caynkaasa ceebeynaya fayaskaruuna minhum ku jeeseesaya sakir allahu minhum ilahaba iyagana ku jeeseesayo bal taas baa adigu soo degtay buli walam yalfid kumuu dhawaaqin oo bishrun waa bishr ibnu khaalid eeg yaxya ibnu macayn iyo bishri baa xadiidka wadaagsaday oo dee nin keliyay ka wada wariyeen eeg yaxya ibnu maciin muxuu yihi xadahanaa gundar bishrina muxuu yihi moxamed ibnu jacfar waa gundarkii un ninkaa keliyay ka wada wariyeen ama sheekhaa keliya markaa isagu lafdigan bilmudawiciina intaa kumuu dhawaaqin bal waa sida dee kitaabka inoogu suganoo si wuxuu isagu kala gooni noqday me yaxya ibnu maciin uu kala gooni noqday bishri ba ah walow bukhaari raximah llahu tacaala dee saxiixiisa xadiidkan isagoo dariiqa bishri kaba wariyey lafdigu sid uguba sugan yahay oo sidnu ay uguba sugan tahay lakiin daahirka malaa riwaayada muslim iyo dee markuu iyaga kaba maqlayay ayaanay tani lafdigani dhicin waxadaثana moxamed ibnu bashaari qaala xadaثanii saciid bnu rabiici xa waxadaثanii isxaaq bnu mansuuri qaala akhbarana abu dauda kilaahuma can shucbata bihada isnaadi waa shucbat bn اlxajaaj markii horeba waa taa xadiidkii hore labadii dariiq xataa ay ku kulmeen oo maya dee waa adigu inta kale gundarbaabay kusii kulmayeene dariiqii hore de isagaa inoogu sugnaa maantana sanad kale unbaa muslim oo ayuu oo dariiq aan kii ahayn oo laakiin shucbo isugu imanaya abu da-uud kan ku sugani waa abu da-uud udayaalisi dee kutubtiisii qaarna ayna soo gaadheen kollay kunyadiisaas iyo nisbadiisaasuu kuba shuhroobay waanan dee musnid ama wey ama musnadna lahaa xaafidna ahaa magaciisa waxaa la yidhaha sulayman ibnu da-uud abu da-uud udayaalisiga laakiin de horeynuu kitaabka ugu soo maray saciid ibnu rabiicna horeynuu usoo maraye laakiin maanta eeg waa siduu kaga warinayaa muslim waayo lamuu kulmin ma soo gaadhinba markaasoo bal umay suurto gasheen inuu soo gaadho bukhaari sheekhyadiisuu kaba mid yahay waxaana sida xaafid kitaabkiisa taqriib kuba yidhaaho uu yidhaahaaba wahuwa aqdamu sheikh lilbukhaariyi wafaatan sheekadii bukhaari marka la eego waxaa dhici karta rag ka da-weyn laakiin ka dee markii dambe ka dambeeyey xagga dhimashada in la helo oo dee waxa weeyaan rag bal matalan isagu marka la eego sheekhyadii bukhaari waa ninkii u geeri horeeyey marka la eego waayo laba boqol iyo koob iyo tobankii hijirada ayuu dhintay oo markaa muslim dee dhowr jirun baabu noqonaya haddii aan idhaahno dee laba boqol iyo afartii buu dhashayba wa adigu waxaa leedahin waa aqdamu sheikhi lilbukhaariyi wafaatan malihin waa ka ugu weyne laakiin kii ugu goororaya sidaa xaafid kaba cabiro waanani iqa horena kitaabkaynu ugu soo aragnay une laakiin waa faa'iida aan daa hore usoo sheegin oo imaka aan isu sheegayno بhada الاسناaد isنaadku waa intii شhucbe kaba dambeysay haddaba w في xadيiثi سacيid بن الرaبيع maxaa ku sugnaa qaala kunaa نuxaamilu عalىa ظuhuurina lafdigaa hore calىa ظuhuurina inoogumuu sugnay riwaayadii wnder uu shucbe kaba wariyey riwaayada abu da-ud dayaalisi can shucbana lafdigan calىa ظuhuurina kumay sugnayn ee riwaayada sacd بن الرaبيع weeyo dee lamarka xamaalimay noqonayeen adgu bal xadiidka ta inoogu sugani waxa weeye un oo macnuu intay iyagu suuqii tagaan oy dadkii wuxu soo qaadaan ba wixii uu jirayay halkaa ka heleen ayay wax kamid ah dee wixii kale iyagaaba u baahnay sadaqaysanayeen ama hadday doonaan bal markaa waabay wada sadaqaysanayeen marka arrinkuna waxa weeyaan un waa si saxaabadii rasuulkii ilaahay ugu dadaalayeen daacaadka ugu degdegayeen oo markii la faray ee la yidhi sadaqo la baxa ki aan haysanba siuu ehelka ugaba noqdo dee taa fulinaya ayay tan laba imanayeen arrinta kale inooguma suganaa taxriidu cala alictinaa'i bisadaqa boorintaa lagu boorinayo dadkii bal inay u cinaayoodaan wax la baxitaanka oo ruuxu haddaanu maal haysan uu sadaqaysto bal sabab kale inuu laba yimaado mubaaxa oo waxuu ku helo sadaqaysto siaa saxaabadii rasuulku yeelayeen baabu fadli maniixati maniixada fadligeeda baabkiisii weeye kale almaniixa laba macno waa u timaadaayo waa bimacna alminxa oo hibadii wax laysa siinayey oo wixii ruuxa la siiyo waxaa kaloo maniixadu ay tahay waa neefkii la ismaal siinayay neef irmaan oo dee qoys aan isagu haysan oon lahayn la siiyo laakiin waxaa la siinaya waa muddo waa la maal siinaya intaa uu irmaan yahay bu caani ku intifaaci raqabadiima milkeeyaan hadhowna ruuxii lahaa baa loo soo celinaya bal taasna dee waaba maniixadii waa labada macnay u timaado xadiidkana way nooguba iman doontaa taasi fadliga ay leedahay ayuu baabkiisii yahay xadaثna زhير بن حرب qال xadaثna سفyان بن عyynة عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هurayرaةa yblغ bه abزiناad عن الأعرج عن أbي هurayra horaan usoo sheegnay inay asanida abu hurayra u gaarkaa ka ugu asaxsanba bacd alculama ama bacd alaqwaal ay tahay adigu waa min asaxi asanidi abi hurayra sanadkan abuzinaad can ilacraj abuzinaadna cabdillahi bn dakan acrajna cabdiraxmaan ibn urmus labaduba taabiciintii weeye yabluqu bihina hore ayaynu usoo maray oo dee way nagu soo noqnoqotaaye wuxun bay laba mid tahay isagoo abu hurayra yidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam imaam nawina wuxuu leeyahay taas ina khilaafna kuma sugnaa shaki la-aanna taas bay laba mid tahay oo yabluqu waa gaadhsiinaya abu hurayra bihi xadiidkan annabiya salى اllahu alayh wasalam rasuulku u kor yeelay maxaa rasuulka ilaah yihi salawaat ullahi wasalaamu alayh alaa rajulu yamnaxu ahla beyti naaqata taqduu bicusin bicusin wataruuxu bicusin ina ajraha lacadiimun alaa rajulu alaa hooyay rajulu nin ninkaasoo yamnaxu kollay rajul mubtadaan ka dhigayna waana nakiro dee nakirana wax laguma bilaaban jirin laakiin dee kol haddii aan jumlo imakade jumladan dambe aan kaba sifayno bal taasi waa waxyaalihii musawiqaadkii in nakiro ay mubtado dhacdo banaynayay taasi kaba mid tahay ama keenayay haddaba alaa hooyay rajulu nin rajulkaasoo yamnaxu siinaya ahla beytin waa qoys naaqatan hal waa hal irmaan taasoo taqduu la kala hado oo ujeeddadu waktigaa subaxdii la timaado weeyo laga helo bicusin waa hadhuub ama waa weelkan dee roon ee geela laguma liso wataruuxu lana caraabaysa oo ujeeddadu waktigii rawaaxii ama habeenkii iyo galabtii la imanaysa waa xaggeedii baa laga helayaa waa laga maalayaa bicusin ina ajraha macnaha ninka ajruhu la cadiimun oo jumladan dambe inadan iyo ismigeedan iyo intan ba khabarkii mubtadii hore khabar aan ugaba yeelinayo macnaha haddii la helo shaksi arrinta caynkaasa kuwa dhaqaaqo neef irmaan sahal oo kale qoys maal siiya iyaguna ay ku intifaacaan caanihiiyo subaxdii iyo galabtiiba maalaan oo caana kaba maalaan arrinka caynkaasi xataa neefkii yaanu siin waxa uu siiyey waa caanahan ajrigiisu aad iyo aad buu u weynyahay ina ajraha lacadiimun macnaa waa minxada hasha caynkaasa qoyskaa la siiyey ajrigeedu lacadiimun ku weyn weeye oo ruuxaasi ajri weyn ayuu helaya uu taa kuba helayaa xada bal markaan xadiidka kalena aan gaadhno walow xadiis labaad yahay حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا بل حديثك كل هرت سند كوا ددا إن هروسا ودارقني ولو بركود دي أي يردرق سنايين ميلها كبصة ومري weliba awqaadda qaarkeed iyagoo sanisugu xiga sida cubaydullahi ibnu camrin araqiy oo nin caalimo ahaa zaydkan waa zayd ibnu abi unaysa kolley ilaa dhowr iyo toban xadiis bay labadooduba saxiixa ku leeyihiin zayd ibnu abi unaysana muqadimadii waaban kusoo maray isagoo zaydla halkii dadka bal dee ama dacafada digniintii la isaga digayo xaaladooda la sheegayay isagoo leh walaalkay waxa ka warinoo nin beenaala aweeyaan hadal saasa walaalkiibu de waa si aanay meeshii arrinku waa shariico waa diin markaa ma laha kanaa dee kuxiga iyo kanaa ku dhawe kii daciifkaa way daciifinayeenoo walaalkiibuu lahaataa waxaa ka warinaya yaxyaa walaalkiina la yidhaha muqadimadaynu kuma soo maray iyadoo taa cubaydullah bnu camrin kama warinaya oo de imaamkii weynaa cali bnu madini waa cali bnu cabdillahi bnu jacfar baa la yidhah oo imaamkaas la yidhaho waktigiisii ninka celasha axaadiista ugu yaqaano hadda waktigaaga imaam axmed iyo yaxya bnu maciin iyo abubakr bnu abi shaybe wa raggaa dabaqadoodii raggaas ayaa haddana la yidhaha markay cilo xadiis noqoto waa ninkii ugu macrifo badnaa jaanibkaaso waa bukhaaribo ninka uu lahaa in anagu nina ama ruux dee anu agto waa culimadii waaweyneedu la kulmay naftayda ma yaraysan waxaan de cali bnu madine markaan arko cali bnu madine agjoogo a yidhaha waxba ma taqaanin waxa la waxaad haysaan mama jirto oo kale ayaa aabihii la weydiiyo kama warano keyrkay weydiiyo dadka kale bal weydiiya aniga cid aan ahayn weydiiyo haddana waa la weydiiye wuxu waa diin amahayo daciif weeye marka taas oo kale ahayd waa aabihii bay ahayd haddaba taasoo yaxyana waynu kuma soo marin marka zaydkani waa zayd ibnu abi unaysa la yidhah intan uga jeeda marka abu hurayra muxuu yihi can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam anahu nahaa waa nahiyey waa rasuulki ilaahay wax buu nahiyo fadakara wuxuu sheegay khasaalan khisaal buu sheegay waa umuuro nahyi ahaayo mani ahaa ama laysu diiday oo dadka kaba reebayay baa rasuulka ilaahay sheegay wa qaala waxaanuu yidhi anaa umuurihii uu halkan inooguma sugna riwaayadan bal dee shuraaxdan muslim se imika nawo iyo qaadiciyaad iyo qorooyinkaasna qordub iyo umuurahan may caddaynba waxaan xadiidka tatiiqeyn batan inaga maqan oo ah umuuro la nahiyey inuu jiray laakiin abu cawaana oo de صaaxiب اmstakraجn waxa weeyaan ama msnad ba la abu cawana oo kitaabkan dee mstakraج ku leh ama msnad bah lagaba cabiro صaxiix adigu kitaabkiisina laba madbce ayaa xadiidkan markuu isagu warinayo waana dee fawaaida mstakrajaadkii ay leeyihiin ayaa wuxuu soo markaa xadiidkan sheegay umuuro dhowra oo kollay nikaax iyo beecba gelaya in jalab lala kulmo oo kale ruux ruux kaleo wax baayacaya inuu ka dul baayaco oo kale iyo in kuxaadiri kii baadigaa u iibiyo o kale iyo umuuro saasa ayaa xadiidka intiisa hore ahaydoo waa umuuro wada nah manhi ah oo uu markaa rasuulka ilaahay dadka u diiday markaasaa deeto wuxuu xadiidka tatimada imaka muslimna uu sheegayo muhimku waxaa kuba sugan khisaal kala duwan oo qaybo aynu kitaabka ku arki doono iyagoo axaadiis kaloo dhici karta barkood xadiid abu hurayraba inaanay ahaynba oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nahiyey oo halkan kuwan dee la ishaaray uun ama la ibhaamiye halkan laynoogu taam yeelina anahu nahaa fadakara khisaalan waqaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay man manaxa ruuxa bixiya ee cid siiya maniixatan maniixo hadat bisadaqatin maniixadaasi kadad waxay lasoo la kala haysaa waqtigii subaxeed ay laba imanaysaa bisadaqatin sadaqo dee caanaha iyada laga maalaya neefuu cid maal siiye sadaqo wey waa sadaqo joogto oo subaxdii waa sadaqo gaara waraaxatu waxay la caraabaysaa oo macnaa waqtigii subax galabtiina iyadana marka la maalo ruuxii dee lahaa ay u noqonaysaa bisadaqatin sadaqana way lasoo caraabaysaa sabuuxihaa wa qabuuqihaa waa caanaheedii subaxdii laga maalayey iyo kuwii galabeed ee galabtii waxa weeyaan lagaba maalayey sabuuxaha waa qabuuqaha iyadoo darfihaan lagu nasbiyana waxa weeyaan halkan waa lagu dabdiyey iyadoo sidaa aan carabka ku horreysiiyey la jiro oo sadaqadii laga bedelayana waay laakiin sabuux sanadku waa fadxisan yahay sabuux waxaa la yidhaha shurbu shurbu sabax ama dee shurb waktigaas subaxdii waxa la cabaa macaanaha la cabaa ayaabay noqon dee kolley waxa laga yaaba inay kaba acamsanaato ilaa imikadan dee yamanta oo kale dee kolley walaa dadkii joogayna waa way arkeen dee wafti imika tasabaxa iyo sabaxi quraacda isagaba isticmaalaan quraacdaa loo isticmaalaayo markaa subaxdii waa wixii la cabo subaxdii caanaha subaxdii la cabo iyabaa sabuux la idhaha qabuuqna waa kuwa galabtii oo kale oo sida xadiidkii qoladii uu godku ku dumay ama dee ay dhagaxu afkooda kaba qariyey ee mid kamidii uu sheegayay labadii waalidiye si u baari ahaa lam aktabiq iyo qabuuq iyo waxyaalahaasa kuba yimi oo bacnawaatan markood baa aljashiri waxa weeyaan tan nisfa nahaar waxaa la cabo oo kale iyo shirba nisfa nahaar ayay aljashiriyi ama lafdiga jashiriyaha oo kale aya ay dhahaan almuhim waxa weeye subaxdii wixii laga maalayna sadaqay noqonaysaa uu leeyahay ruuxii bixiyey ee neefkan dadka maalka u siiyey galabtii wixii laga ama habeenkii marka la lisana caanahaasi sadaquu noqonayaa taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh oo waxay la soo kalihi macnaa subaxdii ay laba iman sadaqo galabtiina waxay la imanaysaa oo kaba imanaya xaggeed markaa la maalo sadaqo waa taa laftigii horeba uu ahaayo takdu bicusin wataruuxu bicusin ina ajraha lacadiimun oo macnaa sadaqo weyn baa meeshii ruuxii uguba sugan xadiidkii kolley waan aragnay waa laba xadiidna e lafdigan imika halkan man manaxa manixatan riwaayadkan waxaa nusqooyinka qaarkoodna dhacay man manaxa minxatan baa dhacay nusqooyinka qaarkood ee kitaabka alminxa iyo almanixa kolley waxa ay yihiin laba macnoa loo isticmaalaa alcadiya wixii laysa siiyo dee manaxahu uu siiyey waa tan oo cadiyadii hibadiibay markaa noqon oo waxa raqabadiiba laysa siiyo waa la odhanaya waxaa kaloo matala dee shaygii oo dhan oo lasoosiiyo manfacadiisi iyo raqabadiisiba laismilkisiiyo waxaa kaloo uu noqdaa dee imika dee inaguba waa naqaanee neefka laismaal siinayo cid aan dee waxba aanay u dhalinba ama aan lahayn u ruuxii lahaa hadhow raqabadii ma lahe si ay caanaha ugu intifaacaan waxaa lamida geed oo kaloo midho laho geedkaa inay midhii kaba goosaan uu siiyo laakiin raqabadii aanu milkisiin oo kale wax kaloo dee uu manfacadiisa siinayo ay ku intifaacayaan laakiin ruuxii lahaa uu leeyaho hadhow lasoo celinaya markay dee intifaaciisa dhamaysan ama ay kuba intifaacaan muddo bal taasna manixo waa la yidhaahaa bal waxa weeyaanun imika halkana waaba neefkii sidaas oo kale laisu maadsinaya iyadoon raqabadii laysin walow labada macnoba lafdigu uu keenayo ama labada macnoba uu leeyahay imika bal waa iyadoo neefkiiba laysma siin taas baa ajriga badan iyo sadaqada badan ayay ruuxii uguba sugnaanaysaayo bal markaa waxa iyada inoogu sugan fadliga ay nooca caynkaasi leedahay khaslada caynkaasa oo hadda ruuxu wixiisii iska leeyo hadha uu usoo noqonayo neefkii iyadoo loona ilaalinayo la raacayo oo la calfinayo isaga bal hadduu calaf u baahnaa isagii aanu halkaa waraabinteeda waxba kaba saarnayn ayaa haddana waxaa lagaga intifaacayaa ajrigaa badan ay unoqonaysaa wax alla wixii kale ruux la siiyo inuu kuba intifaaco intifaaca mubaaxina dee sidaas oo kale ayuunbu ajrigaa badan u yeelanaya baabu mathali lmunfiqi wاlbakiili bal ruuxa wax la baxa ee munfiqa ah iyo ka bakaylkaa mathel uu leeyaho rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inoogu mathelay iyo wax dee iyaga u ah mithaalba u ah taas buu baabkeedii yahay xadaثna cmr النaqd qala xadaثna سfyaan بن cuyaynaةa عan abi الزinaadi عan الأcraج عan abi hurayraةa عan النabiyi slى الlه عalيh وasلم qala cmr وxadaثna سfyaan بن cuyaynaةa qala وqala بن jurayji عan الxasn بn msلm عan طawuس عan abi hurayraةa عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم qala anh qal bal xadiidku waa inoo soo socdaa kolley waa xadiidna bal kalaam yar iska yeelan doona laakiin axaadiista ka dambaysun baaba ay dee inoo bayaamin doontoon iskuba fasiri doonaa kolleyna qaadiciyaad baa umuuro kala duwan xadiidka dandiye nawowina hadalkiisii unba iyo shuraaxda kaleba qaadiciya taxqiiqiisii bal xadiidka ayay soo naqliyeen waa xadiid ay malaa dhaceen awhaamo iyo aqlaad meelo qaarkood ruwaada iyo isweydaararo ay dhaceen laakiin kuwa dambe ay taa ka fayowyin iyo axaadiista kaleetimo ay noo fasirayaane bal xadiidku ay noo dambeeyay xagga sanadka yar eega markii hore abu hurayra uu soo gaadhay qaala camrun camarkan uu sheegaya waa sheekii muslime camr ibn moxamed ibn bukayr naaqid markii horeba uu xadahanaa camru yihi camar baa isnaad bal matalan mee sufyaan ibnu cuyeyneha isnaad labaad le walow sheekha muslim mid keliya yahay markaa camar muxuu yihi markii hore xadahanaa sufyaan ibnu cuyeyne can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata e laakiin sanad kale uu xadahanaa sufyaan ibnu cuyeyne waa haddana wuu noo waramay sufyaan ibnu cuyeyno qaala sufyaan wuxuu yihi qaaladaa hore waa faacilkeedu waa sufyaan وqاaل بن jurayجin de qaalada dambena iبnu jurayج weeye waaba kan dee faacilkii laba socdo lakiin arin baa yar jirta wowgan وaqاaل بن jurayجin de inasaynu umuurano kuma soo arkayni wal waxyaalo saasoo horeba inoo horeeyeen ee badnayd maxay ahayd inuu yidhaha halkan qaala iبن cuyayna wuxuu yihi qaala بن jurayجi عan الxaسن بن mسلم عan dawusin wowdan caadifada markaa imaam nawwi ba raximah الlahu taعalى halkan wuxuu leeyahay arrintan sanadka dhacday waa usluub صaxiixa oo masalo yaroo ama malixa ama nafiisiina way kuba sugan tahay oo muhimku wuxuu wowda uu laba yimi ibnu cuyayna ayaa camar muxuu ku yihi qaala ibnu jurayjin kada wakada ayo ujeedadu axaadiid ama xadiid wax ka badan ayuu sufyaan ibnu cuyayna ibnu jurayj kaba maqlay marka kii koobaad waxaan ahayn markuu doonayo xadiidkii kale uu doonay oo kan ah inuu soo naqliyo ayuu meeshii inaanu dee xadiidkanun ahayn wixii uu ka maqlay axaadiid kale ay la socotay wada socdeen ayuu si u tilmaamo ama uu taa u caddeeyo ayuu cibaarada yidhi horeba waynu usoo aragnay taasoo qaala bnu jurayjin kada waqaala bnu jurayjin markaas ina jurayji muxuu yidhi oo de uu ka warinayaa weeye can اlxasan ibni mslim waa xasan ibn mslim yadnaaqoyn hore iyo sna usoo aragnay iyo daus iyo abi hurayra can nabiyi salى اllahu alيه wasalam xadiidku lakiin lafdigu waa kan qaala mahalu lmunfiqi wاlmutasadiqi ruuxa wax la baxaya munfiqa ee maalkiisa duruqdii khayrka kuba bixinaya iyo wlmutasadiqi kii sadaqada la baxayay maselkoodu bal xadiidka aan laqbada isgaadhsiiyo waayo xadiidku waxyaalaha dhacay baan idhi in raximah الlahu taعalى qaadiciyaadna kolley si fiican buu ubastiyo aimada kale dee waxay kuba dareen ma jirta waa inahay isaga hadalkiisay soo qaateen khaasatan qolooyinka muslim sharxaan sheegaya waayo waxaa la arkay dee ruwaada kale barhkooda halkan waa arrinkan iyo waxyaalaha halkan dhacay iyaga agtooda kumay sugnayn ee bal laqbada horta aan isgaadhsiiye mathalu lmunfiqi wاlmutasadiqi kan maalkiisa nafaqeynaya la baxaya iyo wlmutasadiqi ka isagu wax sadaqaysanaya mathalkoodu kamahali rajulin nin oo kale mahalkii weeye ama nin buu kaba dhigan yahay calayhi korkiisa jubbataani laba jubbadood ay korkiisa yihiin aw junnataani jubbadii ama laba dee gaashaan oo laba derici baan ujeedaa waa tasniyatu junnatin junnadna waa dericii dagaalkae xadiidka ay dagaalka u gashan jireen ee intan dee sare ay ka gashan jireenba min laduni sudiyihima naasahooda laga bilaabo agtood ilaa taraqima oo labadan jubbo ama labadan judno riwaayaadka dambena junnatani un baa inoogu sugan iyadoon shaki kuba sugnayne laga bilaabo halkaa naasaa ilaa kalxamaha ayaa diricaas ama xadiidkaas ay kuba gashan yihiin faida araada marka uu doono almunfiqu wa qaala alaakharu faida labadii dee raawi ee xadiidka markaas uu ibnu cuyeyne kaba warinayay waqaala alaakharu faida araada almutasadiqu kii sadaqada la baxaya marka uu doono an yatasadaqa inuu sadaqaysto sadaqat calayhi diriciisii unbaa kala baxaya way waasac noqonaysaa aw marat aw marat calaa jismihi kolley oo way dhaafaysaa intii kuma ekaadaysae way kordhaysaa ziyaadaysay kala baxaysaa waida araada albakiilu kii bakiilkaa marka hadduu doono an yunfiqa inuu wax la baxo qalasat calayhi way urureysaa iyo halkii bay ku dhegeysaa way ku urureysaa waahadat waxay qabanaysaa qaadaysaayo ama qabsanaysaa kulu xalqatin waa xalqo kastoo dee duruucdooda waa xadiid goobaaba ah ama xalaqaadu isu geeyeen ayuu ahaa marka xalqo kastaaba waa in kastoo dee waxaanay diricu kaba koobnaa oo kaba samaysnaa waxay ku dhegeysaa ay ku joog qabsanaysaa mawdica halkeediio halkii kama dhaqaaqayso xataa tujina ilaa ay asturto banaanahu waa asaabicdiisa iyo farihiisa watacfuwa ay qariso waa diricii kala baxay ziyaaday aharahu raadkiisii ay qariso bal qaala faqaala abu hurayra hay joogo ee xadiidkan xadiidkaan sheegay inaan leenahay waxyaalaha dhacay kolleyna dee wax aan u dhaafnaa san aimadii xadiidku ay yidhaaheen maba jirto khaasatan wixii aan kaba gaadhi karnaa yar eegeynaaye waxay leeyihin xadiidkan bal horta waxaa dhacay bu ay leeyihiin yar ama meel wahamyo ayaa dhacay iyo meelo qaarkood oo dee halkoodii kaba horreeyiyo dee meelo qaarkood taxriif ama tasxiif ay culimadu kuba tiriyeen ayaa xadiidkan dhacay axaadiista dambena tafasiraysaba weeye bal haddaan mid mid umuuraha u eegno xadiidka laftiga ugu horeeya mathalu lmunfiq walmutasadiq waa kii nafaqo la baxayey iyo kii sadaqaysanayay dee labadii waa isla mid oo waxay dee matala ma kala yeelanayaan meeshu waxay ahayd matal lmunfiqi ama matal lmutasadiqi iyo albakiil labadana isqaabilaya iyadana matelkii yeelanaya halkan riwaayaadka dambena way noo soo socotaayo xadiidka dambe abu hurayra mathal lbakiili wlmutasadiqi bal markaa tan iyada imaka halkan baa dhacay oo waxay tahay waxay leeyihiin wejgeed iyo sawaabkeedu iyadu sa dee waa san riwaayaadka kale inooguba imane wahab imaam nawi ba halkan yeer tawjiihinaya oo le waaba baab iktifa ayaan kuma fasiri karnaa se ilaahay qowlkiisii saraabiila taqikum alxara waa qamiisyo ama duruuc idinka ilaalinaysa alxara meeshii waxaa leeyahi min baab اliktifa walberda wey qabowgiina way kaba daafacaysay waxa dee ilaahay inoogu mano sheeganaya noocaas aha marka halkan maxaaba la odran oo iyada bal halka taa imaam nawi haddaan eegno muqaabilkii imaka munfiq iyo mutasadiq qasiimka u ahaaye ama qaabilayey ayaa meeshii xadfanoo mathalu lmunfiqi wاlmutasadiqi iyo wamathal bakiil wlbakiil oo taasoo markaa min baab iktifaa kani uxadfaya sida riwaayaadka dambe ina tusayso bal de arrintu hadday taasun tahay arrinku uu sahlanaan lahaa maxaa haddana soo raacday ka mathali rajulin usuushoo dhan tan baa dhacday iyada halkan arrinkuna maaha ruux keliya ee waa laba shaksi buu mathal u yahay waa laba nin baa adigu waxaan kii munfiq ahaa iyo kii bakiilka ahaa laba shaksi oo mid kastaaba jubbada ama diracaas uu gashan yahay ayaa mathal ay tahay oo waxaanu halkan leeyahayba wadaahiru anahu tagyiru bacd rawat wa sawaabuhu ka mathali rajulayn waayo riwaayada dambey taasi kuma iman in sawaabkii laba yidhaaho waa laba nin mathelkood in la yidhaaho waayo dee taasaa taqsiimka iyo arrinta iyo mathelkan ama noocan tashbiih uu kuba hagaagaya kuba imanaya jubbatani aw junatani halkan usushan san baa dhacday ama jubatan oo bacdu ha horeyso junatan ha dambayso riwaayadka qaarkoodna way isbedeleen lakin waxa inoo dambeeyay iyadoo shakigaasi jirinoo arrintu ay junatan ba ay tahay oo kale junatan ba ay tahay bal arrinta kale iyadna meesha jirtaa waxa weeye bal hadalka eeg faida waaba kan oo labadiiba ay soo noqdeen faida araada lmutasadiqu an yatasadaqa sabaqat caleyhi wa aw marat waa hadal cad oo ruuxii sadaqaysanayay wixii de waa inay naftiisiiba ufurfuran waa waxuu doonayo ilaahay aad ugu dhawaatida oo naftiisna dee markaas mid ku bakayliso wixii ku dhegeysa maaha maradiibaa u waasac noqon ama jubbadiibaaba ama junnadiibaa waasac noqonaysa lakiin maxaa ka dambeeya waida araada albakiilu an yunfiqa qalasat calayhi waakhadat kula xalqati mawdaca waa caadi intaasi lakin maxay tahay xataa tujina banaanahu oo imanka hadalka haddaan si isugu xidhaye eegno dee waxaaba hadalkii noqonaya waida araada albakiilu an yunfiqa qalasat calayhi waakhadat kula xalqati mawdica xataa tujina xataa tujinana uma taalo kii bakiilka ahaa iyadu waa tan ku dhegto meeshii kamamay dhaqaaqin bal way kusii dhegtaybe xataa tujina banaanahu watacfuwa aharahu kan mutasadiqa ama munfiqa waa xaaladiisii sa riwaayaadka dambeba iyada inooguba iman doonta bal taasoo almuhim waxa weeyaan riwaayaadka damba inoo caddayn doone maselku suu yahay xadiidkan waxyaalahan ama ayaa dhacay kolle xaggii ruwaadda kaba dhacay oo isagu suuqa diciyaad kaba cabiro ee tasxifna meelo waa dhacay taqdiim iyo taakhiir sida xataa tujina banaanow dee meeshii bay ka dambaysa waxay yidhi inay halkaa hore raacdo sabaqat calayhi aw marat xataa tujina banaanahu watacfu aharu halkaa ay gasho waida araada albakiiluna uu kaba dambeeyo calaa kuli xaal riwaayaadka dambea inoo cad ayna inoogu sugayin aan waxyaalahaasna kuba sugnayn ruwaadii ay si fiican ay uba soo dabdiyeen macnuhuna markaasaan yar arki doona uno dee macnuhu kolley waaba sida kale ishkaal ma jiro waaba iska cadye qaala abu hurayra wuxuu yihi m qaala wuxuu yihi raawiga xadiidka warinaya waa daawus faqaala abu hurayrata abu hurayra ayaa wuxuu yihi faqaala qaalada dambe rasuulka ilaahay baan faacilkii kaba dhigaynaaye lakiin marar kala duwan baan soo marnay idlaaqu lqowli cala alficl in qowl la idlaaqo waxaa loo jeedaana ficil yahay riwaayaadka dambe ay inoogu soo socotaa oo halkan markaa maxay noqon in waxa uu yahay faqaala abu hurayrata abu hurayra ayaa wuxuu yidhiba faqaala yuwasicuhaa ay faqaala waa ishaaray oo jubbadii buu ishaaray farta kuba fiiqaysa inoo dambaysa ama uu kuba qabtay yuwasicuhaa wuxuu caddaynaya si aanay isagoo doonayo inuu waasiciyo haddana meeshuuna iguma dhegayso yuwasicuhaa isagoo waasicinayo doonaya inuu waasiciyo falaa taktasicu iyadoo halkii kama dhaqaaqayso xalqo kasaa meesheedii bay ku dhigtay oo ma waasac noqonayso bal riwaayada dambe waaba tana aan eegno وxdثnي سليمان بن عبayd اللh أbو أيوب الغيلاني قال xdثnا أbو عامر يعني العقدي قال xdثnا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن dاوس عن أبي هريرةa قال أنه قال سفyان بن عyeyne imaka halkii waa ka baxay ee waxaa maanta xaسن بن مسلم xadيiثka kaba warinaya riwaayada dاوس ee imaka ninka إبراهيم بن نافع qaala wuxuu uhi daraba rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yeelay mael ahaan uu mael ahaan dee ulaba yimi ama uu caddeeyey mael albakiili wاlmutasadiqi ruuxii bakiilka ahaa iyo kii sadaqada la baxayay maelkood baa muxuu kaba yeelay uu ka dhigay kamahali rajulayni laba nin oo kale calayhimaa korkooda junataani waa tan halkan junatan unbaa dhacday waana tasmiyatu junna junana waa waxaan dee ruuxa ka celinaya silaax iyo waxaase waa dirici min xadiidin xadiid ah oo jubba haddii laba odhan lahaa riwaayada hore kuma timi tan baa dee waxa weeyaan waa xadiid maaha jubbadu kama samaysna ee waa laba junno oo xadiidi ay korkooda yihin qad durat aydiihimaa ilaa sudyi sudiyihimaa wa taraaqihimaa bal ficilkan idurat majhuul ahaanna way u bineeyeenoo way ku dabdiyeenoo da'da oo la damiyo iyadoo mustamo loo bineeyena way kuba dabdiyeen marka bal haddaan taa hore inoo horeysa aan eegna inoo taala qad idurat macnaa dumat washudat weeye iyadoo lagu xidhay oo loo geeyey aydiihimaa gacmahoodii ilaa sudiyihimaa naasahoodii iyo wataraaqihimaa kalxamahoodii oo dee jubbadii waa jubbo yar oo me junnadii waa junno yar oo kooban waa naasaa ilaa waxa weeyaan garbihii oo kale gacmahoodina iyadii baabay kuba xidhan yihiin oo lagu adkeeyo looba dumay haddii la yidhaha qad idarat macnaa waa indamatun baan odhanaynaa iyadana aidi markaasoo aydiihima ilaa sudiyihima wa taraaqihimaa fajacala marka haddaba taas oo kale u matel rasuulka ilaahi kaba yeelay see metelku noqonaya fajacala wuxuu markaa noqonayaa ama ahaaday almutasadiqu kii sadaqada la baxayay kulamaa mar kastoo tasadqa uu a bisadaqatin sadaqo la baxo inbasadat calayhi junnadii baa kala furfurmaysa way fidaysaa way waasac noqonaysaa way fidaysaa inbasadat way fidaysaa oy kala baxaysaa calayhi wa calaa almutasadiq isaga korkiisii xataa tugashiya ilaa ay qariso anaamira waalkii banaan oo markii hore laga soo cabiray farihiisa iyo xubnaha u horeeya adraafa asaabici ilaa ay qarisaba oo junnadii baa ballaadhanaysa way kala baxaysaa jirkiisii oo dhan bay gaadhaysaa ilaahay xataa farihiisii qariso weliba watacfuwa way jiidmaysaayo isagii bay kaba dheeraanaysaa oo watacfuwa ay tirtirto atarow raadkiisiina miduu jiidaya noqono raadkiisiina qarinaysa wajacala albakiilu bakiilkii baa wuxuu gudagelayaa kulamaa hama markastoo uu ku hamiyo bisadaqatin sadaqo isaga naftiisii waa tan diidan hawadiisii waxaana mawaafaqsanayo si uu doonayay qalasad junnadii unbaa ururaysa وأخdت كuل xلqة xلqo kastaana waxay qabanaysaa oy qaadaysaa ujeedadu ku dhegeysaa un makaanha meesheedii ayay kuba dhegeysaayo dee naftiisii isagii halka kaasi marka uu نafaqo doonaba naftiisii baa dee isagoo sadri muنsharixa ine wuxuu garanaya waxa uu kaba helaya iyo waxa sugaya ilaahay adigu dhawaatide ayuu markaa naftiisii oo furfuran wixii ku faraxsan ayuu la baxaya kan kalese hadduu xataa kuba hamiyo marka dambe isagii baa dib ula laamayo waa ku bakaylaya wixii waa kuba dhegaya taasoo kale ayay bal matalan labada kan munfiqa ah iyo kaa bakaylkaa masalkoodu yahay qaala abu hurayra wuxuu yihi faana raaytu waa halkii aan faqaalada hore aan ficil u bedelayne faana anigu waxaan ra'aytu arkay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam oo yaquulu falaya manaa yushiiru wey ama qabanayaba bisbicihi bis biisbacihi ama isbicihi iyo isbacuhi iyo kolle waa luqaad be waa fartiisa fi jaybi jeybkiiso waa halkan jeebku kaba soo qaadoo madaxa laga geliyo maradee furan ama qamiiska iyo taa jeeb waa la yidhaha dee jeebkan muctaadkaana waa la yidhaha bukhaari halkan u mooye kitaabulibaas oo kale in xadiidkii waxay uba daliishadeen isagiyo nasaa-i oo dee umuuraha nacinayo way kolley uba lahaa xadiidka bal markaa fawaa'idiis oo kale inay abwaabo kale kala duwanna kuba keenaan oo kale qamiiska xidhashadiisi in qamiiskii laba xidhan iyo taaso waa kan rasuulka ilaahay qamiiskiibuu tilmaamaya waxaa kaloo ah inuu jeebku bal uu noqdo xagga hore oo kale iyo dee markaan jeebkii caadigaa kaba dhigno xadiidkan waa ishaaraya isaguna waana arrin ay tarjama ahaan usoo dhigtay ama bukhaari oo kale iyo uba dhigtay yaqulu isagoo ishaaraya biasbici fi jebi o jeebkiisii ama halkii dawqii baa ku qabanaya mo falow ra'aytahu haddaad arki lahayd yuwasicha isagoo waasicinaya waa jubadiisi ama ti ayuu waasicinaya walaa tawasacu aanay markaa asalku waa tatawasacu labadii tobood baa midahanya xadfantii aanay waasacayn ee bal markaa arkaas ayaad arki lahayd bu leeyo macnuu waa maxay rasuulka ilaahay suu bal arrintan ficil ahaan ugu yar caddeeyo ruuxa sida junnadii ay ugu dhegeyso ee isaga xataa hadduu ku hamiyo sadaqadii waa kan oo meeshii bay ku dhegeysaa markaa wixii uu kuma bakhaylaya lama baxayo ama dee niyo saafiya oo dee ilaahay daraaddii aad ugu dhawaatiye taas kuma bixinayaba ayaa wuxuu kaba dhigayey wuxuu tilmaamayey ficil ahaan ama uu kuba tilmaamayey jubbadan meesha ama junnadan kuma dhegtay ee meesheedii kaba dhaqaaqayn ayuu gacanta si wax ruux dee wa imaka meeshiisi maradiisii meeshii kaba dhaqaajinayo ana iyadna dhaqaaqayno halkii un kuba sugan tahay waana dee noocan maselkii un bay qayb kaba mida ay tahay وxdثnا abوبكر بن أbي شhيبة قال xdثnا أحمد بن اسحاq الحmrمي عن وhyب قال xdثnا عبد الله بن dاوس عن أبيه عن أbي هريرةa قال أنه قال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi ba wuxu uhi مثل البkيل والمتصدق مثل رajuلayni laba nin oo kale weeye ama mثelkood عalayهima junatani halkan shakinama jiro laba juno ama laba dirico min xadيidin korkooda ay kuba sugan tahay idaa hama marka uu hamiye almutaصadiqu haddaba kii sadaqada la baxayay bisadaqatin sadaqo itasacat calayhi junnadii baa waasac noqonaysa oo waa xaggan kalena isagu markuu ku hamiyeba waa ku dhaqaaqaya bal dee arrinkii waa arrin uu doonayo inay waxa uu ka helayu garanayaayo naftiisa ay xiisaynayso aanay ku bakayren buu noqon bal markaa taas xataa tufiya tucafiya ama ilaa ay qariso aharow raadkiisiiba dee waa junnadii ballaaratay ee fidsantay وإdا hم البkيل bkيlku hadduu kuba hamiye بصدقة تqلصت عalيه way ku urureysaa junadii baa meesheedii ku urureysa وانضمت way u dumaysaa yadahu labadiisii gacmood ilىa taraaqihi kalxamihiiso dee inuu fidiyaba maba karayo وانqabdت waanay mna dee adkaan waa halkii wa akhadat halkii uu lahaa inqabadota macnaa waxa weeyaan walasaqati aynu soo marayoo dee min alqabdiyo waa qabashadiio waxay macnaa ku dhegeysaa oy qabsanaysaa kula xalqatin xalqo kastaana ilaa saaxibatiha waa xalqadu kolley laamtu way sukunsantahy sida xalqadan aan ufadhin oo kaleba iyadana asalka luqada waxay idhahaan dee qowlka صaxiixa in laamteeda la sukuniyo khaasatan waxyaalaha dee mustadiirka oo kale junadana ama diruucdii dagaalkana waa xadiid ay saasoo kaloo goobaaba ama wareegsanay isku dhedhejiyeen oy isu geeyeen buu xadiidkoodu ahaaba haddaba xalqo kastaaba tii kaley ku dhegeysaayoo ma kala baxayso iyadoo halkii ma dhaafaysa bal way kusii urureysaa saasoo kaleu noqonaya un qaala wuxu uhi fasamictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaquul rasuulka ilaahay baan maqlay xaaluu ku qawlayo fayajadu bal wuxuu isagii ku dadaalaya an yuwasica junadan inuu waasiciyu jer kala bixiyo falaa yastadiicu ma karayo xadiidka ole duruqdiisa waa inoo dhamaatay dariiqa horena masala lafdiga hore iyo matiga horena khalalkii kuma sugnaa qaybo kamida waa ta aan soo sheegnay bal xadiidka waxa ay culimadu yidhaahaanan wuxuu tamhiil u yahay maalka ziyaadadiisa uu siyaadayo sadaqadiiyo infaaqii kuba siyaadayo ee bakiylitaankan lagu bakaylayaana barakaynay kan maalkii ilaah baa barakaynaya waa u kordhaya waa taa aynu soo marnay ilahay inuu yihi ya bna aadam anfiq unfiq caleyka xadiid baynu kuba soo maray xadiid qudsiya wamaa anfaqtum min shayin fa yuklifhu dekedana waaba tan annama oo maalkii ficlan waa wuxuu ku kubcayo ku barakadan gelaysa kuma nuqsaamayo waa ziyaadaya ma naqasad sadaqatu min maalina rasuulka ilaahay waa kuba dhaartay oo sadaqa inaanay nuqsaamin ama waxa weeya sadaqo dee maal inaanay nuqsaamin ahayn ba ama maal aanu kuba nuqsaamahayn haddaba arrinkii masel wuxuu yahay sadaqada uu la baxayay maalkii sadee jubbada ama junnada waasaca noqonaysa maalkii inuu u barakoobayo waasac noqonayo laakiin bakiylkii dee baraka la-aan iyo umuuraha saa iman waana ti aynu soo marnayba malag xataa inuu ku ducaynayo ku habaarayo u odhanayo allahuma msi allahuma acdi mumsikan telefon ilaahu ruuxii wixiisii ku dheganaayeen wax la baxahayn baabiin maalkii uu kaba baaba ama isaga telefkii labadaba lagu fasiriye bal markaa arrinku taasuu tamhiil u yahay waa mid waxaa kaloo ay bacdigood yidhaaheen tamhiil wuxuu yahay oo kale ruuxii mucdiga ahaa iyo dee deeqsiga markuu wixii uu la baxo arrinkii caadana waa u noqonayaa naftiisii insharaxii naftiisa naftiisa ay waxaan raalli ka ahayd ay jecleed ama ay laba imanaysa ina cidhiidh aanu gelahayn baanay tani tahay kan kalena hadduu xataa taa kuma fikiro kuma hamiyuu doono ama iyadoo la wacdiye ha noqoto ama wax kale dee arrinkii ina caadana uma ahayn waa kan oo wixii waa ku dhegaya naftiisii baaba ka joogsanayso la arko inuu wixii uu israha la bax marka dambana dib ula noqdo uu dib jeebkiisii ugu celiyo ama neefkii israha zake u bixiyo xerada u ka saara sidadi kale qisooyini dhacda markuu neefkii ageel oo kale khaasatan oo haddana ay ula noqon weydo israha xeradii kuba soo ceshado o kale waa waxyaalo dhacaya oo waa jaanibkaas ayuu bal mathal u yahay waxaa kaloo barhkood yidhaaheen mathalkan wuxuu noqonayaa xagga ruuxan junadiisa ay waasac noqon midna ay halkii un ku dhegi de kan ay waasac noqotay ilah baa subxaana watacaala nafaqadan uu la baxayo cawraadkiisi iyo ceebihiisii waa adduun iyo aakhiraba ku asturaya darajaad iyo ajrina waa kaba siinaya kan kalese ay meeshii un kuba dhegtay waa ruuxa dee qaawanaya cawradiisa ay muuqatee adduun iyo aakhiraba ku fadeexaysan oo kale ayaabay xaaladiis noqonaysa dee aakhirana wax ka horeeya ma jiraan adduunyada bukligan calaamada iyo sifada iyo tilmaanta u noqday ayaaba isaguba fadeexo iyoba ceeba bal waa umuuro xadiidkan matalkiisa iyo culimada ay yidhaaheen baabu hubuuti ajri mutasadiqi wain waqacat isadaqatu fi yadi gayri ahliha wuxuu u baabaysan yahay baabu hubuuti ajri mutasadiqi kii sadaqada la baxayay ajrigiisa sugnaanshaha uu sugnaanayo wain waqacat haba dhacdaa sadaqatu fii yadi gayri ahliha dadkii mutay ee ehelkeeda ah cid aan ahayn gacanteed haba gashe macnaa ruuxu hadduu sadaqadii buu la baxay ilaah daraaddii buu ula baxay waxaanu israa cid ehelkeeda ah si ee isagii inay wax kastoo ma oga oo qeybka ma ogo ilaah baa qeyb oge ruuxuu islahaa ehelkii sadaqada uu yahay baan sadaqaba in la siiyo ehel u ahaa inoy gacantiisa gashay isaga kol hadduu niyadaa kula baxay arrinkana uu isagu doonayey ehelkeedii inuu siiyo ay dawladda markaasun tan ay waafaqday ama xaaladani ay dhacday ajrigii waa leeyahay oo ajrigiisii halkaa kama baaba'ayo bal taas wixii daliilka u ahaa ayuu baabkiisiiya xdثnي سويد بن سعيد قال xdثnي xفص بن مyسرة عن مص بن عقبة عن أبي الزناad عن الأعرج عن أبي هريرة dadku aatan waa dadka de inta badan waaba soo wada araragnay مص بن cقبana amadii مaازida ayuu kaa mid iyo bal waxaaba la yidhah de مaازidiisu wa de waxa weeya aصح المaازي raggan kale حataa markaa اسحاaq iyo waa kaga horeeya janibkaas waana nin taabiciya عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه qال qaala rajulu nin baa yidhi waa ummadii horuu ahaa riwaayo reer bani israa'iil buu ahaa ayaa kuba timi adigu nin baa yidhi la atasadaqadna laamtu waa ti almuudi'atu lilqasam oo taasay tilmaamaysaa waa jawaabtii oo wallaahi baan ku dhaartay la atasadaqadna waxaan sadaqaysan doonaa alleylata habeenkan caawa ah bisadaqatin sadaqo ayaan sadaqaysan doonaa taas buu yidhi ninkana waa ikhlaas ilaah daraaddii buu waxaan ulaba baxayay fakharaja ninkii baa baxay oo bisadaqatii sadaqadiisii buu la baxay fawadacahaa wuxuu dhigay fii yadi zaniya ruuxii uu ku hagaagay baa naag zaaniyad ah ayuun baabay noqotay oo naag zaaniyadu gacantii kaba geliyay isagu ma garanayo ruux baahan buu islahaa dee waa siiyey faasbaxuu arrintii may qarsoomina waa la maqlay oo faasbaxuu qoladii dee degaankiisa ahayd baa way waa bariiseen yataxadasuuna xaal ay sheekaysanayaan ay ku sheekaysanayaan arrinkuna waa istikraab iyo layaab oo way qariibsadeen oy la yaabeen tusadiqa laylata waa habeenkii xalay ahaa waxa wax lagu sadaqaystay alaa zaaniyati naag zaaniyad ah ayaa xalayto sadaqa la siiyey taas baa waana istikraab iyo ay la qariibsadeen ay la yaabayiin taas bay yidhaaheen kolley allaylatana dee isaga waa kan markaa uu joogo waa habeenkaa uu la baxayo ama dee intaanu habeenkuba soo gelin oo caawa ayuu leeyahay laakiin tani waa subaxdii dabadeede horaan usoo sheegnay markaan luqada carbeed eegno ilaa gelinka hore o dhan habeenkii dhaafay albaarixana waa la odhan karaa alleylana waa la odhan karaa un qaala markaa ninkiina waa iskartay waxaanu yidhi allahuma ilaahayow laka alxamdu amaan iyo mahad adigu kuu sugnaaday adun baabu kuugu sugnaaday calى zaniyatin ay calىa tasaduqii calى imra'ati zaniya sadaqada anigu aan wax ku sadaqaystay haweeney zaniya macnaa anigu ismaan lahayn zaniye ku sadaqayso arrinkani waa qadarka aniga ikhtiyaarkayga tani kuma yiman iyo iraadadayo haddaan iyada ogahay oon xaaladaa ku ogahay maan la baxeen dee waa tani arrintaadi iyo iraadadaa weeyaan oo ilaahay subxaana watacaala ficilka iyo umuurihiisna dhammaan waa taa wada fiican ilaahu adaa mahad ku leh halkaa ay maalkaygii maray iyo haweeney saasa inuu gacanteedii galay mahaddaa weeye haddana wuxuu is ihi malaatii kuumay noqonoo latasadaqadna waxaan sadaqaysan bisadaqatin sadaqa ayaan sadaqaysan buu ihi fakharaja bisadaqati habeenkii buu haddana la baxay sadaqadiisii oo fawadacaha fii yadi ganiyin ku qani ah oo xoolo leh ayuunbuu gacantii kaba geliyay kiina waa iska qaatay fa asbaxuu way waa beriisteen dadkii yataxadasuuna xaalay ku sheekaysanayaan waana noocii oo kale un arrinkan taxaduskoodu tusadiqa waxa wax lagu sadaqaystay calaa ganiyin ku gani ah ayaa xalay wax lagu sadaqaystay qaala wuxuu yihi markiina waana iskartaye allahuma laka alxamdu calaa ganiyin allahuma ilaahay ow laka alxamdu xamdi adun baaba kuu sugnaaday calaa ganiyin waa maxay waa calaa tasaduqi calaa rajulin ganiy sadaqada aan wax ku sadaqaystay nin gani ah anigu ismaan doonahayn ismaan kumaan talagelin waa arrintaas oo dee aniga ikhtiyaarkaygii waa wax ka baxsan marka taa ilaah adiga iyadana mahad kule bu ihi laa tasadaqana bisadaqa haddana sadaqo kale ayaa la bixi doonaa fakharaja bisadaqatihi bal markii fawadacahaa fii yadi saariqin habeenkiina muxuu ku agaagay kutuug ah ayuu gacantiisii dhigay xoolihii oo uu maalkii sadaqadii waana suurtagal waxaan wax roon inay yihiinba fa asbaxuu yataxadasuuna tusadiqa calaa saariqin xalay waxaa sadaqa la siiyey oo wax lagu sadaqaystay tuug faqaala wuxuu uhi allahuma laka alxamdu calى zaniyatin wacalى ganiyin wacalى saariqin allahuma ilaahay ow laka alxamdu xamdi adun buu kuu sugnaaday calaa tasaduqii calى zaniyatin wacalaa tasaduqii calى ganiyin wacalaa saariqin mahad adigaa kulo cidna ikhtiyaarkayga umuurahaasi maaha fautiya ninkii baa loo yimi kollay bal walow barhkood malag baa u yimi nebigii waktigaasaa u yimi waxyaala ay yidhaaheen waxaa adigu riwaayo dabaranaa ku timi waa waxa naqli dee bal naqli ahaan un loo hayo waxyaalaha kale waa ixtimaalaad iyo aqwaal eh in manaam ruuxii looguba yimi oo manaam arrinkan looguba yidhi fautiya waa loo yimi manaam baa loogu yimi oo faqiila lahu waxaa lagu yidhi ama sadaqatuka sadaqadaadii aada la baxday faqad qubilat ha ka warwarin sadaqadii waa lagaa aqbalay aada la baxday waayo isagu ee meeshii ku habboonayd dhig buu lahaa tan waa waxaanu ku talagelin oo dhacay oo markaa isagiina waxa ma garanayn ama dadkan mu garanayn markaasa maxaa la yidhi arrin kale iyo faa'iido kale yeelatay ikhlaaskiisii baa tan keenay ama zaniyatu haweenaydii zaniyada ahayd falacalahaa waxaa laga yaabaa ay mudan tahay tastacifu inay isdhowrto oo biha bi hadihi sadaqati can zinaha zinadii iskagaba dhowrto oo waxaa dhici kartaba xaajo iyo baahi inay ugeynaysayba zinadan iyo jidhkeedan ay iibsanayso markaa dabadeed marka waxaan ay heshay ee intani ay noqoto waxaan faco iyo wixiiba kaba tagto ka toobad keento ama dee waxani wax roono dee taas haba noqoto ama ha garato ee intay halkan dariiq xun wax ku doonayso ilaahayba waa kan risiqan u keenay ilaah de inuu raasiq iyo kaafiriyo meel aanay kaba filanaynba risiq uga eegan karo wixii faraa kaba qaado walacala alganiya kan ganigiina waxaa lagaba yaaba uu mudan yahay yactabiru arrinkan inuu ku cibro qaato isagoo xoolole markii xoolo lagu sadaqaysto dad lamid oo sidiisaasoo kaliya markay arkayaan inay dadkii baahnaa ay wax siiyaan ay sadaqa la baxaan inuu isaguna adigaba ilaahay waa ku siiye wax maxaad sidoodoo kale u yeeri weydayo uu ku cibro qaato oo macnaha tan ku waasoobo fa yunfiqa uu bixiyo markaas fa yunfiqa mima acdahu llahu waxaa ilaahay siiye inay tanna markuu arko arrintani cibro iyo cido ay u noqoto waxaa ilaahay siiye wax kaba bixiyo walacala saariqa kii saariq ahaana waxaabuu mudan yahay oo lagaba yaaba yastacifu biha can sariqati inuu sariqadii isaguna tan sii zaaniyadii oo kale waxba dhici karta xaaja iyo baahi waxaan inay ugeysay dee waa kan helay wax uu kagaba maarmo inuu sariqadii iskaba daayo oo ilaahay tani ay dawo u noqoto iyo wuxuu kuba toobadkeeno wixii xumaa kaga dhex baxo markaa sadaqadii waa laga aqbali weyn bal xadiidka horta kollay dee umuuro dhowri waa inooguba sugan yihine mid weeyaan oo waa arrinkan uu tarjamaystay oo ah ruuxu haddii uu sadaqadiisii la baxo isleeyay meeshii dee ku habboonayd dhig laakiin isagii adamaha taqsiir iyo gaboodfal xaggiisa ka yimi san oo kale ay kuba dhacdo ajrigii sadaqadiisa waa leeyahay raaxa an qaatay faasiq haba noqdo oo isagoo islaa ruux saalixoo subanbasi ruux ganiya haba noqdo fa fii kuli kabidin xara ajrun waaye nawowi ba halkan wuxuu leeyahay sadaqada tadawuca weeye taasi laakiin zake hadday tahay oo ruuxu zakadiisii la baxo ruuxu ganiya uu siiyo iyada kama gudayso ee waa inuu zakadii bixiyo kolleyna waa masalada khilaafa bayna ahlilcilm ruux hadduu ruux qaniya gacantiisii geliyo isagoo isagii aan ku talagelin taqsiirna xaggiisii aanu kaba dhicin way jiraan culimada qaar dhemey zakadii way ka gudaysaa qowlka labaadee uu imika sheekhu sheegayna waa bacd ahlicilmi sidii madhabka oo kale xanaabiladuna labada qowlba way leeyihiin oo ah meye zakadii inaanay kaba gudahayn oo bal adigu muhimku waa taas lakiin masalo kale inoo taalo oo halkan taalaba horta oo ah arrinkani waa ummad hore dee waxa weeyaan iyo reer bani israael bal hadday noqoto riwaayadaas ama sharcu man qablana dadkii inaga inaga horeeyey xaaladoodii iyo sharcigoodii ayuu tani ahaa dadka inaga inaga horeeyey rasuulka ilaahayna wax hore oo dhacay unbuu kaba warramay arrimaha dadka hore kaba dhacay ama sharcigooda aha inaga sharci miyay noo noqonayaan kollay arrinku waana masalo weyn taasi kutubta usuulkuna adiladan la isku khilaafsan yahay ayay kuba soo daraano markay dee afartan daliile waaweyn oo qur'aankii iyo xadiidkii iyo ijmaacii iyo qiyaaska ay dhameeyaan adilada la iskuba khilaafsan yahay ayay kuba soo daraan sharcu man qablana ay kuba soo daraan kolley bukhaari oo kale iyana malaa dee waxyaale waa uxujaystaaye qowlka adigu ay raajax yeelaana waxa weeye waxan hadduu dee dadkii hore san oo kale dariiq sugan buu inoogu soo gaadhay rasuulka ilaahay baaba kaba warramaya waa dadkii inaga horreeyey sharcigood shareecadeenna wax markaa nasakhaya kuma hayno wax markaa diidayo oo dee taa khilaafsan shareecadeenii kuma ogin san oo kalena waxa weeyaan sharcigeennii baa inoo soo naqliyay dee taqriir ahaan iyo sugidaan ahaan ujeedadu wax nasakhaya ama dee khilaafsan oo tan ka duwan sharcigeennii kuma sugna marka caynkaasa ee wax la deliishado ama xujo la deliishado ayuu noqonaya haddii dee aan ognahay sharcigeennii waayo qur'aan kaba meelo oo katabna aleyh fiha ana nafsa binafsi iyo dee tan oo kale alcayn bilcayn iyo alaf bilaf iyo waayo waa wixii ummadii hore ama reer bani israail kitaabkoodii laguma sheegay waana arin inaga shareecadeenina muqarar kuba bal marka waxa weeyaan haddii shareecadeeni aan ognahay waxaan inay nasakday ama wax khilaafsan ay kuba sugantahay sharci nooma aha laakiin marka aanay taasi jirin ee xujuu noqonayaayo jaanibkan sharcigeenii intuu inoo soo naqliyey la weliba dee kal muqarir waa nooc taqriir oo kale jaanibkaas baa lagaba xujaysanaya xadiidkuna taa baabkeedii bu marka marka waxyaala la qaadanayo ee iminka xadiidkan umuuro lagala soo baxayo bal taas buu noqonoo ee rasuulka ilaahi waa kan inoogaba warramay umuurahana wax burinaya ama nasakhaya ama khilaafsanoo sharcigeenii kuma sugani ma jirto saas daraaddeed bay culimadu waxyaalo kala duwan xadiidka ay ugaba qaateen una deliishadeenooda bal markaa masalada aan haynaana ay kaba mid tahay bab أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريحة والعرفية كل بإذنه الصريحة والعرفية xadيdka kuma fasiraya waa arintan dee تrjamadii nawowi waye bal wuxuu baabaysan yahay bab أجر الkhازin الأmin ruuxii khaazinka wakiilkii weeye ama ruux kaleba dee cidii wuxuu haysay raashinkiisa ama xoolihiisa ama wuxun haysay ee aaminka ahaa iyo haweeneydii iyaduna de waxa wey zawj bay leedahay xoolahana waa xoolihii zawjka bal ajriga ay leeyihiin idaa tasadaqat haweeneydu hadday sadaqo kala baxdo min beyti zawjiha gurigeeda oo waa ujeedada waa wixii gurigeeda yaalay ee zawjkeedu lahaaba taas ay wax kala baxdo gayra mufsidatin iyada xadiidkay kuma sugantay iyadoo dee waxbixintan aan ifsaad ay wax fasahadinayso oo wixiisi ay kaba baabiinaysaa arrintu aanay ahayn بإdنه الصريح الcرفي bal taas iyada شheeka marka inooguma daray kollay baab ka dambeeyaana waa jiraayo la arko cawl intan de haddaan inta hore kuba gaabsano شharxu baabka dambe u raaci doona بإidن اللahi taعaalى waa idankiisii صريxa ujeedada waxaan lala baxaya dee maalkiisiya isagoo la ogayay inuu yihi waxay inoo bixiya taas waa idan صريxa ama se waa curفiyo dee caade ahaan ayaa lagu yaqaan curfigii meeshaasaa lagu yaqaana waxyaalaha caynkaasa dumarku inay iskagaba tasarufaan iyadoo ragguna aanay hadal kaba keeninoo oo wax dee si guud loo ogyahay inay iska dhaqan iyo curfi dadkii noqotayba in waxaa caynkaasa haweeneydu inay iskagaba tasarufto ninkuna aanu diidin xataa ayaanu afka kaba odhanin waxaasaa yeel oo kale bal markay umuurahaasi jiraan ajriga ay mudanayeen bal kolley waxaan leenahayna baabka ka dambeeya ayaa axaadiisa qaar inagaga xidhnaanayaan kolleyna caawna dee kan hor kuba kaaftoomayna oo axaadiisa qaara halkaas waayona baabka horna uu soo naqliyo halkan uu ku wada sharxay lakin sharxa waan yar dambaysana waayo cashar akhirkii baan joognaa xadaثna abu bakr بn abi shaybata wa abu camirin اlashcariy wabnu numayri wa abu quraybin bal raggani waa raggii inaguma badnaa nina magaciisu meesha inooguma sugnaa de idinka kolley baxsin doono de dadkan inagu soo noqnoqdan kulhm can abi usamata qaala abu camirin abu camir اlashcari ayaa wuxuu yihi oo dee casharkii horeba xalayna inooguba sugnaa walow magaciisu meesha inooguba jiray xadaثana abu usamata qolada kale waxaa la arkaa inay can abi usamata ay yidhaaheen qala xadaثana buraydu can jadihi abi burdata can abi musa sana xalay waynu soo aragnay lakin can jadihi baan inooguba sugnayn waana kan eeg burayd wuxuu ka warinaya awogii abu burda burayd bn cabd لlahi bn abi burda abu burdana abihi can abi musa can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala in alkhazina waa ruuxa khasnad ama ruux dee wixii raashinka ama wax lamidaba haye wakiilkiisa almuslima ee muslimkaa hadduu gaariyo meeshuu ka baxaya umurahani waa wada shuruud ajriga lagu mudanayo alamiina amiinka khaayinka isaguna ajri ma laha oo kii khaayinka isaguna ma jiro ee waxa weeya umurahani waa umuuro wada quyuud weeye muctabara ruuxa muslimka waa markaa awsaaftan baan ujeeda waa quyuud muctabara alamina aminka aladi kaasi isaguna waa qeyd kale yunfidu fulinaya warubama qaala yucdi bixinaya ma umira bihi wixii la amray oo dee ninkii xoolahan lahaa uu khaazinkiisa ama wakiilkiisaaba yihi waxaa bixi sii buu fulinaya fayucdihi siinaya kaamilan xaal u yahay oo wixii buu bixinaya kaamilan wixii isagoo dhan muwafaran la taam yeelo uu taamiyo ujeedadu wixii la yidhi bixi isaga wax lama hadayo wax kama kala reebayo ee wixii la amray oo dhan buu sidiisii kuma bixinaya طayibatan bihi nafso xaal ay tahay naftiisna mid wixii raalli kaba ah munsharixu iyo hadduu isagoo bixinaya ina amarkii qaadanayo haddana uu leeyahy maxaa ninkan wax loo siino muxuu siinayaa mala adaaba kaga mudnaa iyo waxyaala iyadana intaa ajrigii meeshii waa ka baxaya umuurahani waa wada quyuud طayibatan bihi nafso fayadfachu siinayo u dhiibayo wixii ila ladi kii umira la amray oo lahu waa kan aladidan waa isaga loo amray bihi shaygan iyo waxaan la bixinayo axad lmutasadiqiina khabarkii ina halkan uu dhacaya waxyaalaha kalena waa quyuud muctabar aan idhi ujeedadu ruuxa ruux kale wakiil u ah wixiisa haya ee muslim ah aamin ah ee haddii dee cid kale la yidhaah waxaasi ama dariiq ba adigu la yidhi ciddii la yidhi si iyadoo wixii ay dhan yihiin oonu waxba ka kala reebin naftiisina aanay diidanayn tan ee aanay karahsanayna dee ay raalli kuba tahay taas wixii sii u bixiya oo ciddii la yidhi sii siiya wuxuu yahay kuwaa sadaqada la baxaya ama labadan sadaqada la baxay mid kamida oo mid waa kii xoolaa lahaa midna waa kan wixii gacanta ku hayey isagu dee ciddii la amray siiyey kana waa mutasadiq kana waa mutasadiqo ajriga kani leeyahay mid lamida ayuu yeelanayaa isagoon kaa ajrigiisiiyo wax looga soo qaadaya aanay ahayn ee ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ajri dhan uu ka siinaya siday noo soo socotaa axad lmutasadiqayn markaa waa tasni ahaano waa labadan sadaqada la baxay mid kamiduu noqonaya midna waa kii xoolaa lahaa midna waa kan xoolaa gacanta ku hayay ama waxaan gacanta ku hayay ee dee amarkii intuu sidiisii u qaatay isaguna marka hore ruuxa muslimkae aaminka ahaa ciddii la faray ee loo faray wixii in la siiyo siiyey xadaثna yaحya بن yaحya وزuhayr بن xrb واسحاaq بن ibrahima جamيعا عan jarيiri qala yaحya yaحya بن yaحya wuxuu yihi aخbarana jariir can mansuri can shaqiq can masruqi can caaishata dadku waa dadkii inta badan nagu soo noqnoqonaya lakiin waxa weya kumana joogjoogsan bal idinku ku dadaala inaad dadkan garataan idinkoon xataa meelo uba laamin waayo dadku way nagu soo noqday mansuur ibn muctamir shaqiiq mar dhaweyd baaban haynay caawa casharka abu wail ba inoogu jiray magaciisna waa kan shaqiiqon masruq ibn lajdaana isagu dee nin malaaxa filaya markay ugu horreeya habeenka ugu horreeyaa la bartaayo cid kaloo la magacina ma jirto dee waana kaasoo masruq waxa filaya isagu waa magac iska dee yar gariib oo magacaaso markaaba waa lagu dhegaayo can caaishata qaalat qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam idaa anfaqat اlmarأaةu haweeneydu hadday bixiso min طacaami beytiha weeye aqalkeeda cuntadiisa waa cuntadaa gurigeeda ay wax ka bixiso sadaqaysato cid siiso غayra mfsidatin weeye mid wax fasahaadinaysa xaal aanay ahayn oo hadday cuntadii oga ay u baabiinayso taasoo kale iyo taasi iyada kuma jirto dee waa aasimaa bay noqonaysaa wixii sadaqadii bay la baxday infaaq qadarkaa dee iska muctabarka iska maxuudka ah wax mid fasaad u bixinaysana ma aha kaana laha waxaa usugnaanaya ajruhaa ajrigii ay lahayd oo ajrigii infaaqaas way yeelanaysaa bima anfaqat bisababi infaaqiha infaaqan ay laba timi sababteed ayay ajrigaa ku yeelan oo macnaa bixintan ay wax bixisay xataa waxay soo shaqaysatay yaanu noqoninbe ajri bay ku leedahay walizawjiha ninkeedana ajruhu ajrigiisiiba usugnaan bima kasaba isaguna waa shaqadii waxan isagaa soo kasbay uu soo shaqeeyey walilkhaazini mil dalik haddii meesha ruux hayay waxaan kama isagu gacanta kuba hayay uu jiro sida khaadimkii oo kale oo isaguna si aan khiyaansan aan de de sidiisii un ufuriyo si aan khaazinkii de xadiidkii aan kuma soo maray isaguna intaasoo kale u leeyahy haddaana de xataa zawjadu kaba baxdo oo dee ruux uu wakiilkiisii ama khaazinkiisii oo wixii uu yihi saha loo bixiyo uu sideedii ubixiyo sida xadiidka hore inooguma sugnaa isaguna ajrigiisii buu leeyahay marka rasuulku wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh laa yanqusu ma nuqsaaminayo oo bacduhum barhkood ajra bacdin barhka kale ajrigiisa shay waxba kama nuqsaaminayo oo macnaa waxa weeye ajrigii maha ajri keliya isku ciriiriyayaan oo dee markaa hadduu midkood keligii yahay intuu ajri dhan qaadan lahaa kuwii kale markay kusoo biireen iyaguna qeyb ka noqdeen waxbixintii iyagii wax looga googoynayo midba in looga soo garoocayo intii un ay ku kulmayaan ay isku ciriiriyaan arrintu taas maaha kana kasabkiisuu ku leeyahay iyadna infaaqeed ay ku leedahay kana dee waxaan amaanadiisan iyo wixii si loo faray inuu ubixinayu ku mudanayaayo mid kasta ajrigiisii oo dhan buu yeelanayaa ilaahba xaggiisa ka siinaye maaha ajri keliya oo isku cidhiidyayaanoo markaa markay dee iyaga ku kulmaan yaraanayo kii kale ka yaraanaya maaha laa yanqusu ma nuqsaaminayo bacduhum barhkood ajra bacdin barhka kale ajrigood shay-an xalaytaynu soo mareen naqasa aan idhi laazim bay noqotaa mutacadidna way noqotaa xalay iyadoo laazima ayaa waxa weeyaan aan soo aragnay waa xadiidkii masana sunatan xasana xadiidkeedii imikana marka ay mutacadigatay kole ay mafcuul keliya qaatay kole ay laba mafcuul qaataan maantana laba mafcuul baa ficilka naqasa uu qaatay وxadaثna بن abي cmr qal xadaثna fضayl بن عiyaad can mansuri bhada اisnaad waa imaamkii zaahidka ahaaye caabidka fضayl بن عiyaad suyudina risaalo uu leeyahay oo laba yidhaaho mshtaha اcqul mشتهى العقول في مشتهى العقول في منتهى النقول oo wax kastaba de wixii رقم قiyaasiya kaba gaadhay ay leeyihin waa heerka ugu sareysa soo nimka ciyaaraha aya waxa isticmaalaan shay kastaba shaygii ugu badnaa ayuu ku ururiyay oo markuu cibaadada joogo ayaa wuxuu idhahaa منتهى العibaadaةi لفضayل بن عyاad cibaada halka isugu tagtay ama dee nin aamido cibaado badnideed ayay zuhdigana wuxuu ka dhigaa muntaha zuhdi libni adham oo kale oo muntaha tasaaniif ina shaahin buu yidhah ninkaasaa tasaaniifna raqamka qiyaasiga ah kaba gaadhay oo dee waktigiisii bay ahayd magaalooyinkana ta ugu weyn ee ugu dha waa baqdaad buu markaa odhanayay iyadna magaalo ahaan weyney waxay kaba qabto bal waxaan lahay fadayl kale caawa ma joogo inaan de waxyaala kaba taabtay waa imaamka caabidka zaahidka can mansuurin bhada isnaadi waqaala min dacaami zawjiha halkaa aynu laftigii hore kusoo marnay min dacaami beytiha ayaa maxaa halkan kuma sugnayd un riwaayada fudayl can mansuur inay riwaayadii hore mansuur un bay hayde waa jariir ibnu cabdilxamid can mansuur bay ahayd waa fudayl ibnu ciyaad can mansuur min dacaami zawjiha taas baa riwaayada fudayl ahayd fudayl waa kolley bal tarjamadiisa kutubta waa taraajimta xaafiska xagga cibaadiya xaggaas asalkiisii horena de dadka dariiqyada ufadhiiso burcadu ahaan jiraybe lakin heerku haddana waa kaa gaadhe kolley bal way fiicantahay in dadka caynkaase tara taraajimtooda ruuxa ay dee wax ku dhaliso bal ama dee xaafis muxafisada ay tahay kolley intilaaceedu waa mudan yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlacmashi can shaqiqi can masruuqi can caaishaةa qalat ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ida anfaqat اlmarأat rasuulka ilaahay muxuu yihi qaala qaala rasuul اlahi salى اllahu عalayه wasalam ida anfaqat اlmarأaةu haweeneydu hadday bixiso min beyti zawjiha aqalka ninkeeda ay wax ka bixiso waa ujeedada wixii nafaqe yaalay sa dacaamkii oo kale waayo laftigan dacaam baa inooguma sugnaa غayra mfsidatin iyadoo mid fasahaadinaysana aan ahayn on fasaad ujeeda aan ahayn kaana lahu ajruha iyada ajrigeedii bay yeelan walahu mithlu isagana ajrigii mid lamiduu yeelanaya bimaktasab muxuu ku yeelan waa kasbashadii iyadna infaaqan walaha iyadana ajrigaasi wuxuu ugu sugnaanayaa bima anfaqat waa hadalkii oo dee waxay nafaqaynta iyo bixintan ay bixisay ajrigii ku yeelan isna shaqadii uu soo shaqeeyey walilkhaazini mil dalik hadduu khaazin jiro ama waxa weeyaan dee saddex haba noqdeen ama dee ninkii iyo khaazinkiisiiba haba noqoto ama iyadi iyo khaazinkeedii walilkhaazini mithlu dalika isagona ajrigaa mid lamida ayuu yeelanaya min gayri an yantaqisa isagoo nuqsaamin oo waxa weye min ujuurihim yantaqisa waaba dee imaka iyaga kulankoodan iyo ijtimaacoodan balantaan min ujuurihim ujuurtooda shay waxba aan kaba nuqsaamino saddexdooda kulankoodan ay meesha kuba kulmeen ay taasi aanay ujuurtooda kaba nuqsaamin haddii dee labadoodan aan kaba dhigna ana ajrigiisiina dee kolkol dee labadiiba jamac waa lagaba dhigaayo dee barhka culamada qaarkood aqaluljamci islan waaba yidhaahaan adigu muhimku ajrigoodu waxba kama nuqsaamayo ee mid kasta ajrigii buu yeelan kollay riwaaya inoo dambaysa ajri barhkii iyo waxyaalo waana ta aan leenahay casharka caawa ama axaadiisan imaka axaadiista dambe aan la sharxi doonaan laba eegi doonaa habeenka dambe inoo iman doonta biidn illahi tacaala وxadثna بن نmayri qal xadثna abي وabو معaawiyaةa عan الأcmaشh bhada الاسناad نaحو bal xad kolley macnihiisii horta daahirkaa guud waa taasoo waa dadkan iyagu ruuxii inuu daacada qeyb kaba ah waayo nooع mushaarakaad jirta waxbay wadaagsadeen mid ha soo kasbado iyadina ha bixiso midi kii haye haba noqdee shaygan daacada iyo ayay qeyb ka wada noqdeen oy wadaagsadeen meeshii inuu ajrigii ay wadaagsanayaan baa xadiidka inoogu sugan oo ruux kastoo qeyb daacadii ka ama sababun kubadihii ajrigiisii waa leeyahay ajriguna mid laysku celiiriyayo oo ruuxii dee ajriga dhan heli lahaa dadkan qeyb looga qaadayo maaha ee mid kastaaba ajrigiisii kani waxaan uu ku mudanayo iyo xagga uu ajriga kaba helayo way ka duwantahay ka kale wixii uu ajriga kuba mutay ama xagga uu kaba helayo ajrigii oo dhan ayay wada yeelanayaan bal intaa wixii dhaafsan insha allahu tacaala axaadiis baa inoo dambaysa barhkood iyo dee kolley waxyaalaha inoo soo yar kordhi doona ee casharka dambean eegi doona wallah subxana wa taala alam